bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمaعين ama bعd qala الإmam أbu عiisa التirmidiي رaximh اllah taعalى wmin suraة التغاbn qala xadaثna mحamed بن yaحyى qala xadaثna mحamed بن yusf qala xadaثna إsraaئيl qala xadaثna simaak بn xrb can cikrimata can iبni cabaasi wasaأlahu rajulu nin ayaa su-aalay can hadihi اlaayaةi aayaddan iyadoo uu su-aalay ayuu yidhi yaa أyuha اladiina aamanuu ina min أزwaaجikm وأwlaadikum caduwa lakm faاxdaruuhm qaala wuxuu yidhi haa-ulaa'i kuwaani rijaalun rag waayo aslamuu islaamay min ahli makata reer maka ka mid ah wa araaduu waxay dooneen an ya-tuu nabiya sal ll ly slam nebiga inay u yimaadaan fa abaa aswaajuhum xaasaskoodii baa diideen iyo wa awlaaduhum ilmahooda an yadacuuhum inay ka tagaan an ya-tuu ayay diideen rasuulallahi sala allahu calayhi wasalam ayb an yadacuuhumta ayaa laga bedelaa fa abaa aswaajuhum iyo wa awlaaduhum an yadacuuhum ayay diideen an ya-tuu ayay diideen inay u yimaadaan rasuulallahi sal ly slam falamaa atow rasuulallahi sal ly slam markay nebiga u yimaadeen ra-w nnaasa waxay arkeen dadkii qad faqihuu fi ddiin iyagoo diintii fahmay ayb falamaa atow rasuula llahi sal ly slam markay nebiga u yimaadeen ra-w nnaasa dadkii bay arkeen qad faqihuu fi ddiin hamuu waxay hamiyeen an yucaaqibuuhum inay ciqaabaan xaasaskooda ilmahooda ayb faanzla allahu caza wajala alla wuxuu soo dejiyey yaa ayuha aladiina aamanuu ina min aswaajikum waawlaadikum caduwa lakum faxdaruuhum qaala hada xadiidu xasanu saxiix ayb marka sababu nusuulka aayadda sidaa maadaama ay ahayd ayuu wuxuu keenay marka tafsiir uu uga dhigay ayb cadowgaasna marka cadowtinimadaasi ma keenayso de in la laayo ama la dilo iyo ma keenayso iyagoo marka yacni xaqii iyo khayrkii iyo si idinka ayay idinkaga celinayaanoo iyagaad ku mashquulaysaan waay arrintaas marka nafcigiina ma aha mar hadday sabab u yihiin wax aan nafcigiina ahayn dhinacaasaa cadow looga shabahay ayb qaala wamin suurati taxriim suuratu taxriim tafsiirkeeda waxaa ka mida qaala xadahanaa cabdu bnu xumaydin qaala akhbaranaa cabdurazaaq can macmarin can izuhriyi can cubaydillaahi bni cabdillaahi bni abi thawr wa huwa almadaniyu mawla bani nawfal hiqatn rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita qaala samictu bna cabaasin baan maqlay yaquulu isagoo dhahayo lam asal kama tegin xariisan inaan ahay mid aad ugu dadaalayo an as'ala inaan su-aalo cumar cumara cumar can ilmaratayni labadii haween min aswaaji الnabiyi sal ll ly slam xaasaska nebiga ka mid ahaa allatayni kuwaas oo qaala allahu caza wajala alla uu ka yidhi in tatuubaa ilى اllahi faqad sagad quluubukuma ayb saasaan ku dadaalayay inaan su-aalo riwaayaadka qaar laba sano meelahaasay ku qaadatay intaas oo dhanna wuxuu sidaa u sameynayay waxay ahayd heybatan licumar isagoo cumar ka heybaysanaya xataa xaja cumaru ilaa cumar uu xajiyey waxajajtu macahu anigana aan la xajiyey fasababtu calayhi waxaan ugu shubay korkii yani waxaan ugu shubay min alidaawati buraashadda xaggeedaan uga shubay biyaha fatawada-a waa weysaystay faqultu waxaan idhi yaa amiira almu'miniin man ilmar'ataani waa aya labadii haween min aswaaji nabiyi sal ll ly slam xaasaska nebiga ka mid ah allataani labadaas oo qaala allaahu alla uu yidhi in tatuubaa ila allahi faqad sagad quluubukuma faqaala lii wuxuu igu yidhi waa cajaban laka layaab alla layaab badnida yabna cabaas qaala zuhriyu wakariha wallaahi wou kahaday ilaahan ku dhaartee maa sa'alahu canhu wuxuu su-aalay walam yaktumhu mana qarinin ayb faqaala wuxuu yidhi hiya caaishatu wa xafsatu labadaa haween waa caaisha iyo xafsa qaala huma ansha'a yuxadidunii alxadiid wuxuu gudagalay markaa kadib inuu ii sheegayo sheekadii faqaala wuxuu yidhi kunaa macshara qurayshin haddaan reer quraysh nahay waxaanu ahay naqlibu nnisaa ayb kunnaa waxaanu ahayn macshara qurayshin reer quraysh haddaan nahay innaga takhsiisaa ku jira ayb naqlibu nnisaaa haweenka inaan ka adag aan ka adkaanayn oon ka adag nahay falamaa qadimna almadiinata markaan madiine soo galnay wajadnaa qowman dad ayaan aragnay taqlibuhum nisaa'uhum naagahoodu ay ka adag yihiin fadafiqa nisaa'unaa haweenkeenna waxay gudagaleen yatacalamna min nisaa'ihim dadkaas aan u tagnay haweenkooda inay ka baranayaan dabeecaddaas fataqadabtu yowman maalin ayaan isku caraysiiyey calaa imra'ati haweeneyda haweeneydeyda xaaskeyga fa idaa hiya waaba iyada oo turaajicunii warka igu celinayso fa ankartu waxaan inkiray an turaajicanii inay warka igu celiso faqaalat waxay tihi maa tunkiru min dalika arrinkaa maxaad ka inkiraysaa fa wallaahi baan ku dhaartay ina aswaaja nabiyi sal ll ly slam nebiga xaasaskiisa la yuraajicnahu warka waa ku celiyaan yani gurigaa laysla joogaa dee qof yacni xaas iyo ninkeedii waayo marka hadal celin iyo waa imaanayna fa qaalat waxay tihi watahjuruhu way ka haajiraysaa ixdaahuna middood alyawma maalinka ila leyli maxaa dhacda middood intay xoogaa xanaaqdo ay ka aamusto maalin ilaa habeen qaala faqultu fii nafsii nafsadeydan waxaan ka dhahay qad khaabad qaalada marka haddii qowl oo hadda qalbiga haddii laga wado kalaam nafsi iyo kale waa muqayad ayaa laga dhigaa badanaa wayaquuluuna fii anfusihim iyo qultu fii nafsii iyo ayuu dhahayaa qof haddii uu qultu yidhaahdo keliya waa hadal ka soo baxay wax af qalbi laga dhahay ma noqonayo qolyaha kalaamka nafsigaa qaba marka waxay ka daba wareegayaan un beyt akhdal akhdalka nasraaniga ah uu tiriyayo in alkalaama ina alkalaama lafi lfu'aadi hadalku waa wax marka qalbiga ku jira hadalkii qalbiga ku jira wainamaa jucila alisaanu calayhi daliilan laakiin de nuxaadda iyo culamada luqada iyo dadka luqada ka hadla kalaam waxay ku macneeyaanba lafdi majruumiga ugu yar alkalaamu huwa alafdu almurakabu almufiidu bilwadci buu dhahayaa ayb sidaasay marka mukhtasaraadka iyo mudawalaadka iyo wax dhanba ay ugu yaalaan faqultu fii nafsii baa waxaan ka eri qad khaabad way hoogtay man facalat dalika sidaa wixii tii samaysay minhuna xaal ay iyaga ka mid tahay wakhasirad wayna khasaartay qaala wa kaana manzilii gurigayga wuxuu ahaa uu ku yaalla bilcawaali cawaalida madiine cawaalideeda fii bani umaya wa kaana lii jaarun deris ayaan lahaa min alansaari kunaa waxaanu ahay natanaawabu inaan u kaltamayno annusuula degitaan ilaa rasuulillahi nebiga loo dego yanii nebiga la aado laga soo dhegeeyeysto cilmiga waa u kala kaltami jirnay ninba marka ninna maalin buu aadayaa ka kalena maalinkaas wuxuu jiraa xoolihii buu raacayaa iyo adduunyadii shaqadii buu qabanaa haddana ka kalaa berri tegaayo kaltan qaala fayanzilu yowman maalin ayuu degayay fayaatiinii bikhabari lwaxyi waxyiga warkiisa ayuu iila imaanayay wagayrihi iyo keyrkii waanzilu yowman maalin baan ana degaayay fa aatiihi waxaan ula imaanayay bimidli dalika qaala fakunaa nuxaddathu fakunaa nuxaddathu fakunaa waxaanu ahay nuxadisu inaan ku sheekaynayno ana khasaana khasaan qolada reer khasaan tuncilu lkhayla fardihii inay u kabgelinayso litakzuwanaa say annaga noogu duulaan yacnii khasaan inay fardahooda u kabgeliyeen yacnii waa diyaariyeen waay nacam say innaga noogu soo duulaan qaala faja'anii yowman maalin ayuu ii yimid cishaa'an xilli cisha'a fadaraba calaya albaab albaabkiiba uu igu soo garaacay fakharajtu ilayhi waan u baxay faqaala xadatha amrun cadiim arrin weyn baa dhacay qultu waxaan idhi ajaa'at ghasaanu ghasaan miyaa timid qaala acdamu min dalika wax ka weyn baa dhacay waqaca acdamu min dalika طallaqa rasuulu llahi sal ll ly slam nisaa'ahu nabiga xaasaskiisiibuu furay qaala qultu fii nafsii nafsadeydan waxaan ka idhi qad khaabat xafsatu xafsa waa hoogtay wakhasirad waa khasaartay qad kuntu adunnu waan waxaan ahaa inaan malaynayo haadaa kani kaa-inan mid dhacayo inuu inuu yahay dee dadku dabcan qofku qofkiisa iyo qof kale isku si u taaban maayaan isaga markaa de xafsabuu meeshan kusoo qaaday qaala falamaa sallaytu subxa subaxa markaan tukaday shadadtu calaya hiyaabii dharkaygaan isku xirxiray uma indalaqtu waan tegay xataa dakhaltu calaa xafsata ilaa aan u galay xafsa faidaa hiya tabkii waaba ooynaysaa faqultu waxaan idhi adalaqa kuna rasuulu llahi sal ly slam nebiga maa idin furay qaalat laa adrii ma ogi bay tiri huwa daa waa kaa isagu muctasilun mid dheeraaday ah fii hadihi lmashrubati qolkan xoogaa sarreeyo taagga ku yaallo waa midkaas marka ku dheeraaday meeshaas oo gooni ku ah qaala fandalaqtu waan tegay faataytu waxaan u imid ghulaaman aswada wiil addoon madow yani wiil madow faqultu waxaan idhi istaadin licumara cumar nebiga uga idin dalab qaala fadakhala waa galay uma kharaja ilaya waa iisoo baxay qaala qad dakartuka lahu waan kuu sheegay falam yaqul shay-an waxba ma dhihin nebiga ayb qaala faindalaqtu ila lmasjidi baan tegey faidaa xowla almimbari mimbarka agagaarihiisa na nafarun dad ayaa jamaaco yabkuuna way ooynayaan fajalastu ilayhim waa u fadhiistay uma qalabanii waxaa iga qaalib noqdo iga adkaaday maa ajidu waxaan helayo faataytu lghulaama wiilkii baan u imid faqultu istaadin licumar cumar idin u weydiiyey fadakhala uma kharaja ilaya qaala qad dakartuka lahu falam yaqul shay-an waxuma soo idmin qaala faindalaqtu ila lmasjidi aydan fajalastu waan fadhiistay uma qalabanii maa ajidu waxaa iga qaalib noqday waxa aan dareemayo faataytu lghulaama ayaan u imid faqultu istaadin licumara fadakhala uma kharaja ilaya faqaala dakartuka lahu waan kuu sheegay falam yaqul shay-an waxba ma dhihin qaala fawallaytu mundaliqan waa iska jeestay marka anigoo tegaya faida algulaamu yadcuunii wiilku waaba isagoo ii yeerayo faqaala wuxuu yidhi udkul gal faqad udina laka waa laguu idmay qaala fadakhaltu waan galay faida nabiyu sal ll slam nebiga waaba isagoo muttaki-un mid dangiigo uu yahay calaa ramli xasiirin gogol la sameeyey ay calaa nasji xasiirin gogol la sameeyey fara-aytu waxaan arkay aharahu raadkiisa fii janbihi yani ahara alxasiiri baan arkay fii janbihi dhinaciisaan ka arkay ee derinta marka cawl laga sameeyo qofka uu ku seexdo korkiisa waa ka soo baxaysaa faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah adallaqta nisaa'aka haweenkaagii miyaad furtay qaala laa maya buu yidhi qultu allahu akbar ayaan idhi low ra-aytanaa yaa rasuula allahi haddaadna arki lahayd innaga wa kunnaa waxaanu ahayn macshara qurayshin haddaan nahay naqlibu nisaa'a haweenkan ka adkaan jirnay falamaa qadimna almadiinata markaan soo galnay wajadnaa qowman dad ayaan aragnay taqlibuhu nisaauhum taqlibuhum nisaa'uhum ay ka qaalib noqonayaan fadafiqa nisaa'unaa waxay gudagaleen yatacalamna inay ka baranayaan min nisaa'ihim haweenkooda yacni dalika fataqadabtu yowman calaa imra'atii baan u carooday faidaa hiya turaajicunii warkayba igu soo celinay faankartu dalika faqaalat maa tunkiru fawallahi ina aswaaja nabiyi sal ll ly slam layuraajicnahu watahjuruhu ixdaahuna alyowma ila alleyl qaala faqultu lixafsata aturaajiciina rasuula allahi sal ly slam aduuma nebigaad warka ku celisaa qaalat nacam haabay tiri watahjuruhu ixdaana alyowma ila alleyl middaan inay ka aamustaa laga yaabaa maalin ilaa habeen qaala faqultu waxaan idhi qad khaabat man facalat dalika minkuna wakhasirat ata'manu ixdaakunna midiin miyay ka aamin noqonaysaa an yaqdiba allahu calayha inuu u caroodo alle liqadabi rasuulillahi sal ll ly slam nebiga caradiisa darteed oo alle ugu caroodo fa idaa hiya waaba iyada oo qad halakad markaa halaagsantayba fatabasama nabiyu sal ll slam nebiga waa dhoolla caddeeyey nebiga yani waa u dhoolla caddeeyey qaala faqultu lixafsata baan ku ihi laa turaajicii rasuula allahi sal l l slam nebiga ha ku celinin warka walaa tas'aliihi shay-an waxna ha weydiinin oo biilka iyo waxaas la ii kordhiyey iyo ha dhihin wasaliinii maa badaa laki waxaad rabta aniga i weydii anaa ku siinaya walaa yagurannaki yaynan ku kadinin an kaanat saaxibatuka lian kaanat saaxibatuka inay tahay midda adiga lagula qabo awsama minki mid adiga yacnii kaa qurux badan wa axaba ilaa rasuulillahi sal ll ly slam nebigana agtiisa loo jacayl badan yahay ayb ta arrintaa yaynan ku kadinin adiga naam yani nebigu inuu caaisho kale uu jecel yahay oo yacnii arrintaa yaynan ku kadinin adiga oo haweentaasba nebigu waa jecel yahay sidaas bayna warka ugu celisaa iyo haysdhihin qaala fatabasama ukhraa mar labaad buu nebigu dhoolla caddeeyey faqultu yaa rasuula allah waxaan ihi rasuul allow astanisu astanisu marka isti'daan uu qaadanayo wuxuu leeyahay ay anbasitu fi lxadiid yani warka ma sii wadaa xoogaa hadal waxbuu rabaa marka naam intaa markuu la ka hadlay kadib wuxuu yidhi astanisu yacni ma ku weheshadaa oo makula sii joogaayo warka makuu wadaa way qaala nacam haa buu yidhi qaala farafactu ra'sii madaxaygan kor u qaaday famaa ra'aytu ma aanan arkin fi lbeyti guriga ilaa ahabatan yacnii idiin ama maqaar un baan arkay halaaatan saddex maqaar ahaba waa jamcu ihaabin ihaabkana waxaa la yidhaha marka aan la megdaynin qaala faqultu yaa rasuula allah udcu llaha alla ii bari alla bari an yuwasica calaa ummatika ummaddaada ilaahay inuu u waasiciyo faqad wasaca calaa farisa waaruumi faris iyo ruum waa u waasiciyey alle wahum laa yacbuduunahu iyaguna ilaahay ma caabudaan fastawaa jaalisan warkii baa nebiga marka galay waa soo fariistay faqaala wuxuu yidhi afii shakin anta yabna alkhadaab ina khadaabow shaki miyaad ku sugan tahay haddii ilaahay gaaladaa kuwa iyagoo gaalo ah adduunyo uu siiyey annagana adduunyada ay nagu yar tahay shaki miyaa kugu jiro ulaa'ika kuwaadaas qowmun qolo waayo cujjilat lahum loo dadejiyey dayibaatuhum macaankoodii fi lxayaati dunyaa nolosha adduunyada dhexdeeda qaala wa kaana aqsama wou dhaartay anlaa yadkhula calaa nisaa'ihi haweenkiisa inuunan usoo gelin shahran bil facaatabahu llahu fi dalika allah ku canaantay wa jacala lahu kafaarata yamiinin kafaaratu yamiin ayaana loo yeelay dhaartaas marka hadda halkan waxaad moodaa marka nebigu iilaa ma sameeyey mase ma sameynin kitaa baab abwaab liilaa aan uga soo hadalnay isaga wixiisu iilaa maynan ahayn nebiga sal ly slam maxaa yeele iilaaga sharciga muxuu ahaa ma huwa aliilaa sharciyu dihaarkii waa kaas haweenta inuu ka dhaarto inuunan u galmoomin maya iilaaga sharcigaa waxay tahay inuu ka dhaarto inuu haweenta u galmoonin afar bilood muddo ka badan afar bilood iyo ka badan ama inuu idlaaqo uu yidhaha ilaahan ku dhaartay inaanan kuu tegaynin adiga ama wax xafi iyo manci tusaayo wax xafi iyo manci oo ku jiro isim allaba yaynan ahaanin iyo sifo alleh wax xafi iyo manci oo ku jira marka ou oo uu jimaaca haweentaas iskaga reebayo hadday afar bilood ka yar tahay ilaa lama dhaho sharcan hadduu yidhaha ilaahan ku dhaartay bil inaanan kuu tegaynin ilaa maku ninkaama ilaa maba samaynin leanna ilaagu afar bil iyo ka badan way ayay axmed hay maxsuusan tahay waa ka hadalnay abwaabulilaa aan uga hadalnay kitaabka lasoo muraajiciyo waayahay marka min baabi tajawus baa marka loo yiri nebiga ilaa buu waa dhaartay ilaa buu sameeyey maana ilaageeda sharciga ma ah qala الزهriyu faأhbaranii curwatu baa ii waramay can caaishata qaalat falamaa madat tiscu وacishruuna markay tagtay dakala calaya الnabiyu sal ly slam nebiga waa ii soo galay bada'a bi anuu igu bilaabay qaala wuxuu yidhi ya caaishatu caaishaay inii daakirun laki shay-an waxbaan kuu sheegayaa falaa tacjalii ha degdegin xataa tasta'mirii abaweyki ilaa aada labadaada aabbo ka amar qaadato la tashato qaalat uma qara'a hadihi اlaaya yaa ayuha الnabiyu qul liaswaajika qaalat calima wallaahi wuu ogaa ilaahan ku dhaartay ana abawaya labadeyda aabbo lam yakuunaa inaynan ahayn ya'muraanii inay i amrayaan bifiraaqihi isaga ka tegidiisa qaalat faqultu afii hada asta'miru abawaya arrintan miyaan labadeyda hooyaday iyo aabbahay uga fasax qaataa inaan adiga kula joogo iyo in kale fa inii uriidu waxaan rabaa allaha warasuulahu wadaara alaakhira alla i rasuul iyo daarta aakhira qaala macmarun fabartu ayu faahbaranii ayuubu ayaa ii warramay ana caaishata qaalat lahu inay ku tiri yaa rasuula allah laa tukhbir aswaajaka ha u sheegin ani ikhtartuka iyadaa laga bilaabay maogtahay inaan aniga adiga ku doortay ha u sheegin markaad ayaga dhehaysid yacnii takhyiirka aad ku sa aad aad siinayso ha u sheegin aniga waxaan ku dhahay danaaga haween lala qabo waaye marka waxay rabtaa faqaala nabiyu sal ll ly slam inamaa bacahani illaahu alla waa isoo diray muballiqan inaan dadka gaarsiiyo walam yabcahnii mutacanitan alle ima soo bixinin inaan aniga oo yacnii su-aal tacanud iyo dadka weydiinayon ku madax adkaanayo saa iima soo bixinin ayb xadiidka marka de aayadda in tatuubaa ila llaahi iyo qaala hada xadiidun xasanu صaxiixu غariibu qad ruwiya min gayri wajhin can ibni cabaas qala wmin suurati nuun wاlqalm qala xadaثna yaxya bnu musa huwa اlbalkiyu qala xadaثna abu dawuud aلطayaalisiyu qala xadaثna cabdulwaxid bnu sulaym cabdulwaxid bnu sulaym almalikiyu اlbasriyu ضaciifu rawaa lahu tirmidiyu faqط qaala qadimtu makata maka ayaan soo galay falaqiitu caطaءa bna abi rabax ayaan la kulmay faqultu low ya aba muxamed ina naasan dad cindanaa agteenna yaquuluuna waxay dhahayaan fi lqadari qadarka ayay ku hadhadlaanay wax ka sheeg sheegaan faqaala caطaءun caطaء wuxuu yidhi laqiitu lwaliida bna cubaadata bni saamit ayaan la kulmay faqaala wuxuu yidhi xadaanii abi qaala samictu rasuula اllahi sal ly slam yaquul ina أwala maa khalaqa allahu اlqalama wixii alla uu abuuray waxa ugu horeeyey qalinka ayuu ahaa marka ina awaliyadaasi marka laba macnaa ku jiro in awaliya oo mutlaqa aynan ahayn oo macnaha laga wado ina أwala maa khalaqa allahu اlqalama alla markuu carshiga abuuray wixii carshiga ka soo haray qalinka ayaa ugu horeeyey wuxuu abuuro awaliyada marka waa binisba carshiga marka laga saaro waxa kale qalinkaa ugu horeeyey ayb ama inay tahay awaliyadu wax qalinka ku tacalluqa khalqigiisaba inay tahay oo macnuhu marka uu noqonayaa ina awala maa khalaqa allaahu mar markii ugu horreysayoo alla ou abuuray alqalama qalinka ou abuuray yacni markiiba qalinka alla ou abuuray qaala wuxuu yidhi faqaala lahu wuxuu ku yidhi uktub fajaraa bima huwa kaa'inun ila alabad meeshaas marka macnaha dambe marka waxay tahay ugu horeyntii markii qalinka alla uu abuuray hadalkaas ayuu yidhi uktub ayaa la yidhi ma laga fa ma laga qaadanayo marka inuu qalinka ugu horreeyay wax walbo ayb faqaala lahu wuxuu yidhi uktub fajaraa waa wuxuu ku dareersaday bimaa huwa kaa'inun waxaa ahaanaya ila alabad wa fi lxadiidi qisa qaala hada xadiidun xasanun saxiixun gariibun wa fiihi can ibni cabaas meeshaa markaa de nuun waalqalami wamaa yasduruun qalinkaa lagu dhaartay waay marka qalinkiina marka xadiid ku saabsan buu halkan ku keenay qaala min suu marka aqlaamtuna de noocyo kala duwan waay qalamu takliif baa jiro qalinkaas waxaa jiro lagu qoray maqaadiirta lagu qoray ayb malagga oo riximka qaabilsan qalin oo wax ku qorow leeyahay oo qofka shaqi iyo saciid wuxuu noqonayo iyo kusa ayb qaala wamin suurati alxaaqa qaala xadaثana cabd bnu xumaydin qaala xadaثana cabdالraxmaan bnu sacdin waa ninkan cabdالraxmaan bnu cabdillaahi bni sacdin اdashtakiyu almuqri hiqat rawaa lahu lbukhaariyu fi juزءi اlqira'ة wاlarbacة can camr bni abi qays wa huwa araaziyu saduqun yahim saduqun lahu awhaam bukhaari tacliiq ahaan uga soo saaray rawaa lahu asxaabu sunan alarbaca can simaak bni xarbin marka ninka hore cabdiraxmaanka isaga waa hiqo asxaabu sunan alarbaca iyo bukhaari juz-ulqiraa ugaga wariyey an amr can camr bni abi qaysin can simaaki bni xarbin can cabdillaahi bni camiirata cabdullaahi bni camiira wa huwa kuufiyun maqbuul ibn xibbaana tawhiiqiyey keliya ayb can اlaxnaf bni qays can اlcabaas bni cabdilmuطalib axnaf ibnu qays waa mashhuur qaar baa marka xadiidka waxay ku cileeyeen oy cilo uga dhigeen alaxnaf bnu qays an can اlcabaas bni cabdilmuطalib inqiطaaca ku jira bay dhaheen alaxnaf bnu qays laa yucrafu lahu samaac min alcabaas ninkan hadda muxaqiqa oo muasasatu risaala shucayb arnaa-uudna saasuu hoos ku qoray laakiin ciladaasi cilo macno leh ma ahan saa u xoog leh lianna ibnu khuseyme xadiidkan uu wariyey nafsuhu fii kitaabi tawxiid wuxuu yidhi warawaahu lwaliid bnu abi thawr can simaakin can cabdillaahi bni camiirata can ilaxnaf bni qaysin qaala xadaanii cabaas bnu cabdilmualib qaala xadaanii cabaas bnu cabdilmualib ish marka kama maqlin marka tanaad diideysa soo maha axnaf bnu qays waa hiqa waa xadaanii buuna yidhi marka de ciladaas cilo weyn macno le cabdullaahi bnu camiira way dhici kartaa in la yidhaha isaga tawhiiqiisa war ku jira laakiin ibnu taymiya xadiidkan soo socda waxaa la yidhaha xadiidkan xadiidu lawcaal ayaa la yidhaha ibnu taymiyana wuxuu yidhaahdaa xadiidu lawcaal ibnu khuseyma wuxuu kusoo saaray fi yani kitaabi tawxiid kitaabu tawxiidkana ibnu khuseyma shardigiisa wuxuu yahay in uu soo bixiyo xadiid musnad ah oo ruwaaddiisana cuduul hiqaada ay yihiin cinda bni khuseyma marka xadiidka waa ka saxeix agtiisa ugu yaraan ayb can ilcabaas bni cabdilmualib zacama anahu kana jaalisan wuxuu sheegay inuu fadhiyey fi lbaxaa'i baxaa fii cisaabatin koox jamaaco dhexdooda warasuulu llahi sal ly slamna jaalisun fiihim nebigana uu fadhiyo dhexdooda id marat calayhim saxaabatun waxaa soo martay daruur fanadaruu ilayha way eegeen faqaala rasuulu llahi sal ly slam hal tadruuna masmu haadihi ma garanaysaan tan magaceeda qaaluu nacam bay yidhaahdeen hada saxaabu faqaala rasuulu llahi sal ly slam wlmusnu almusnuna waa la yidhaha qaaluu wlmusnu qaala rasuulu llahi sal l slama wlcanaanu qaaluu wlcanaanu uma qaala lahum rasuulu llahi sal l slama hal tadruuna ma garanaysaan kan bucdu maa bayna asamaa'i waalardi dhul cer intay isku jiraan qaaluu laa qaala wallaahi maa nadri ma garanayno qaala wuxuu yidhi faina bucda maa baynahumaa inta u dhaxayso ima waaxidatun waa mid waima wain mathnataani ama waa labo ow halaaثun wasabcuuna sana ama toddobaatan iyo saddex wasamaa alatii fowqahaa kadalika samada ka koraysana sidoo kale xataa cadadahuna ilaa uu tiriyey sabca samaawaatin kadalika uma qaala wuxuu yihi fowqa samaa'i saabicati baxrun bad ayaa biyo bayna aclaahu korkiisa iyo asfalihi hoostiisa kamaa bayna asamaai ila samaa inta ay samo ilaa samo intay isu jiraan oo kale ah wafowqa dalika kaagaa korkiisa waxaa ah hamaaniyatu awcaalin sideed malag oo markaa iyagu leh calaa suurati alawcaal alawcaal waa jamcu wacilin waalwacilu waxaa weeyaan goodirka amase biciidka marka calaa suurati marka waxaa weeyaan calaa suurati alawcaal yani hadda malaa'igta ilaahay tashakul ee waxbuu siiyaa calaa suurati alawcaal yay u muuqdaan ayb bayna adlaafihinna yacnii qoobabkooda ayb ama ciddiyahooda lugaha ku yaallo iyo wa rukabihinna jilbahooda kamaa bayna mithlu maa bayna samaa-in ilaa samaa yani jilibka ilaa iyo qoobka ama cidiyaha waxay isu jiraan samo ilaa samo intay isu jiraan uma fowqa duhuurihinna korkooda waxaa ah alcarshu iyaga marka carshigaa ka sarreeya ayb bayna asfalihi hoostiisa carshiga iyo aclaahu meesha ugu sarrayso mithlu maa bayna asamaa'i ila asamaa waa samo ilaa samo intay isu jiraan oo kale wallaahu allana fowqa dalika carshigaasuu ka sarreeya alla marka calaaqada ka dhexaysa maxay tahay suuratu lxaaqa iyo tan waxay tahay walmalaku calaa arjaa'iha wayaxmilu carsha rabbika fowqahum yowmaidin hamaaniya hamaaniyatu awcaalkan u sheegana ayb sidaasuu alimaamu tirmidi u keenay meeshaan ayb xamalatu lcarshigi marka weeyaan kuwan qaala cabdu bnu xumaydin samictu yaxya bna maciin yaquulu alaa yuriidu cabduraxmaan ibnu sacdin ma doonaya miyaa miyuunan rabin an yaxuja inuu xajiyo xataa yusmica xataa yusmaca minhu hada alxadiidu ilaa xadiidkan laga maqlo ilaa xajka meel laysugu yimaado ummad badan tagta waaye ma raba miya in xadiidkan intuu xajiyo laga maqlo xadiidkan laga dhegeysto dee axaadiidka in la baahi jiray oo axaadiidta weliba gaar ahaan axaadiidta sifaadka iyo waxyaabaha ku tacalluqo iyo weliba in yacni laga la warin jiray oo ummadda in yani dhexdooda lagu warin jiray iyo ayaa dareemaysaa qaala hada xadiidu gariib xasanu gariibun tirmidi marka waa kaa waa xasaniye xadiidka wmiman yuxasinu hada alxadiid waxaa ka mid ah alimaamu tirmidi wamiman yusaxixuhu alimaam ibnu khuseyma kama fi kitaabi tawxiid ibnu teymiya iyo ibnu lqayim iyo dahabi iyana way raacaan waayahay xadiidu lawcaala marka la yidhaha xadiidkan abu daawuudna waa soo saaray ibnu maajana waa soo saaray sidoo kale xadiidkuna wuxuu ka mid yahay adilada culuwiga alle tilmaamayso inuu alla kor jiro carshiga uu ka sarreeyo qaala cabd bnu xumayd qaala hada qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu gariib warawa lwaliid bnu abi hawrin can simaakin naxwahu warafacahu warawaa shariiku can simaakin bacda hada alxadiidi wawaqafahu walam yarfachu wacabduraxmaan huwa bnu cabdillahi bni sacdin الraasiy qala xadaanaa yaxya bnu muusa qala xadaanaa cabdiraxmaan bnu cabdillahi bni sacdin alraasiyu waa cabdiraxmaan bnu sacadkii hore ana abaahu ahbarahu wuxuu u sheegay yani ana yacni ana abaahu ahbarahu warkan marka macnihiis waxay tahay cabdiraxmaan bnu cabdillaahi bni sacad aabbihiisuu ka wariyey aabbihiina wuxuu ka wariyey aabbihii yacni ana abaahu ahbarahu qaala ra'aytu rajula bibukhaara nin baan arkay bukhaara calaa baklatin baqal korkeed ah wa calayhi cimaamatun cimaamadna wata sawdaa-u madow yaquulu dha wuxuu dhahayaa kasaaniihaa rasuulu llahi sala ll ly slam nabigaa imar imarshiyey cimaamadan warkan marka muxuu u keenay meeshan alimaam abu ciisa wuxuu u keenay inuu caddeeyo cabduraxmaan bnu sacad taabicu taabici inuu yahay atbaacu taabiciin un inuu ka mid yahay ayb qaala xadaanaa cabdiraxmaan bn cabdillahi bni sacdin alraasiy ana abaahu ahbarahu aabihii marka muxuu uga war yacni ana abaahu ahbarahu qaala wuxuu yidhi marka aabihii ra-aytu rajula bibukhaara marka aabihiisa wuxuu noqonayaa taabici isagana muxuu noqonayaa taabicu taabici intaas intuka ninkaa uu arkayna waa cabdullaahi bnu xaasim ayaa la yidhaha amiiru khuraasaan ayib qaala wamin suurati sa'la saa'il qaala xadaanaa abu kurayb qaala xadaanaa rijdi rishdiin bnu sacdin can camr bn اlxaariث can daraaj abi sam can abi اlhaytham can abi saciidin can الnabiy sal ll slm fi qowlihi kalmuhli qaala wuxuu yihi kacakari zayti saliidda gufarkeeda yani saliidda meesha hoose gufarka saliidda ee madow laamiga u eg ayaa laga wadaa faidaa qarabahu ilaa wajhihi wejigiisa hadduu u dhoweeyo saqaطat farwatu wajhihi wejigiisa maqaarkiisa ayaa daadanaya fiihi yani liajlihi isaga dartii qaala hada xadiidu gariib laa nacrifhu ila min xadiidi rishdiin qaala wamin suurati اljin qala xadaثna cbd bn xumayd qala xadaثnii abulwaliid qala xadaثna abu cawaanata can abi bishri can saciid bni jubayri can ibni cabaas qaala maa qara'a rasuulu llahi sal ly slama nebiga kuma aqrinin cala aljini jinniga korkiisa walaa ra'aahu mana arkin marka muxuu ka wadaa iyagaa un maqlay isagoo aan u dan lahayn oo qur-aan iska aqrinayay maqleen nebigana waa loo sheegay oo jinni baa ku maqlay ayaa la yidhi ee nebiga mana arag waxna uma aqrinin korkooda kuma aqrinin ayb halkan sidaas riwaayada sidaasuu ku bilaabay xadiidkan bukhaari waa wariyey jumladanna waa ka tegay ma sheegin maa qara'a rasuulu llahi sal ly slam cala aljini walaa ra'aahu ma sheegin bukhaari indalaqa rasuulullahi uu ka bilaabay kasoo uga tegay baa marka la yidhi alxaafid ibnu xajar wuxuu yidhi kaana albukhaariya xadafa hadihi lafda camdan lianna bna mascuudin ahbata anahu sal ly slama qara'a cala aljini maxaa yeele ibnu mascuud wuxuu sugay jinnigu inay nebiga u yimaadeen waa teen uu ku dul aqriyay qur-aan waa ka hor imaanaya marka waa muhbit marka riwaayada ibnu mascuud ibnu mascuud waa muhbit ibnu cabaasna waa naafi ayumaa yuqadam marka muhbitka riwaayadaha kalena waa sugnaatay ayb ibnu marka xadiidka ibnu mascuud laftiisa muslimna waa soo kaxeeyey waayo siyaabo kalena culimada qaar way u jamciyaan oo laba qadiyad bay ka kala dhigayaano marna isagoo salaad subax tukanayay maqleen oo qisada hadda soo socoto midda ibnu mascuudna waa mar kale intay wafdi ahaan ugu yimaadeen baa haddana ay wateen qur-aanka uu ku dul aqriyay waa laba qadiyataani yacni waxaa weeyaan kala duwan waayahay walaa ra-aahu mana arkin buu yidhi indalaqa rasuulu llahi sal l slama fii daa'ifatin ayuu aaday min asaa maca daa'ifatin koox la jirkeed min asxaabihi ka mida caamidiina iyagoo u qasdaya ilaa suuqi cukaad cukaad suuqa la yidhaaha waqad xiila bayna shayaadiini wa bayna khabari samaa iyadoo shayaadiinta iyo waxyiga samada ka imaana iyo khabarka samada la kala teeday wa ursilat calayhim shuhubu waxaa lagu soo diray korkooda dhimbilo dhimbilihii baa batay lagu ridaayay farajacat shayaaiinu ilaa qowmihim bay u laabteen faqaaluu maa lakum maxaa lahantiina ahaaday qaaluu xiila baynana wa bayna khabari samaa innaga iyo samada khabarkeedii baa nala kala dhex galay wa ursilat calayna shuhubu waxaana lagu soo diray dhimbilo faqaaluu maa xaala baynana wa bayna khabari samaa inama kala celinin ilaa min xadatin dhacdo un ayaa naga celisay fadribuu mashaariqa alardi wamaqaaribaha dhulka qorax soo bax ee qorax dhac mara oo socda fanduruu fiiriya maa haadakani muxuu yahay aladii xaala baynakum wa bayna khabari samaa idinka iyo samada qabarkeeda idinkala dhex galay qaala faindalaquu way tageen yadribuuna mashaariqa alardi wamaqaaribaha iyagoo soconayo yabtaquuna maa iyagoo raadinayo maa hada aladii xaala baynahum wa bayna khabari samaai waxa uu yahay faاnsarafa ulaa'ika nafaruu jamaacada abaabaxeen aladiina tawajahuu naxwa tihaamata usoo jeestay tihaame xaggeeda ilaa rasuulillahi bay usoo gadoomeen sal l slama wa huwa nebiga oo binakhlata ku sugan caamidan ilaa suuqi cukaada u qasdayo wahuwa yusallii biasxaabihi salaata alfajrina uu tujinayo falamaa samicuu lqur'aana markay maqleen istamicuu lahu waa dhegaysteen faqaaluu waxay yidhaahdeen haada kani wallaahi baan ku dhaaranay aladii xaala baynakum wa bayna khabari samaa waa kan idinkala teeday idinka iyo samada khabarkeeda qaala fahunaalika meeshaas ayaa rajacuu ilaa qowmihim qowmkoodii bay u laabteen faqaaluu yaa qowmanaa inaa samicnaa qur'aana cajaba yahdii ila rushdi faaamana bih walan nushrika birabbina axada faanzla allahu tabaaraka watacaala calaa nabiyihi qul uuxiya ilaya anahu istamaca nafaru min aljin wainamaa uuxiya ilayhi waa loo waxyooday qowlu ljini warka jinniga ayaa loo sheegay qaala wbihada اlisnaadi can ibni cabaasin qaala qowlu ljini warka jinniga liqowmihim ay u yidhaahdeen lamaa qaama cabdullaahi yadcuuhu kaaduu yakuunuuna calayhi libada qaala lamaa ra-owhu markay arkeen yusallii isagoo tukanayo waasxaabuhuna yusalluuna bisalaatihi ay ku tukanayaan wayasjuduuna bisujuudihi qaala wuxuu yidhi tacajabuu waa yaabeen min dawaaciyati asxaabihi asxaabtiisa adeecitaankooda lahu isaga ay adeecayaan qaaluu liqowmihim bay ku yidhaahdeen lamaa qaama cabdullaahi yadcuuhu kaaduu yakuunuuna calayhi libadaa ayb qaala hada xadiidu xasanu صaxiix xadaana qala xadaثna mxamed bnu yaxya qala xadaثna mxamed bnu yuusuf qala xadaثna israa-iilu qala xadaثna abu isxaaq can saciid bni jubayr can ibni cabaasi qaala kana aljinu jinnigu wuxuu ahaa yascaduuna ilى الsamaa samada ayay korayeen yastamicuuna alwaxya faإidaa samicuu lkalimata hadday maqlaan zaaduu fiiha tiscan sagaal bay ku darayeen faama alkalimatu kelmadda fatakunu xaqan bay ahaanaysaa waamaa maa zaaduu waxay ku kordhiyeen fayakuunu baadilan buu noqonayaa falamaa bucita rasuulu llahi sal l slam markii lasoo bixiyey municuu waxaa laga celiyey maqaacidahum meeshi iskorkorkoodii fadakaruu dalika liibliisa bay u sheegeen walam takun innujuumu xidiguhu maynan ayn yurmaa bihaa in lagu tuurayo qabla dalika yani xidigaha laguma tuuri jirin si badan si badan ma loogu tuuri jirin faqaala lahum ibliisu wuxuu ku yidhi maa haadaa kan ma aha ilaa min amrin arrin unbuu ku ahaaday dartii qad xadata fi lardi dhulka kusoo kordhay oo kusoo dariyey fabacatha junuudahu ciidankiisiibuu diray fawajaduu rasuula llahi sal ll ly slam ay arkeen qaa'iman yusalii bayna jabalayni isagoo ku tukanaya uraahu qaala bimakata falaqowhu faaqbaruuhu way la kulmeen waa u sheegeen faqaala haadaa kani alxadatu weeyaan waxa soo kordhay aladi xadata fi lardi qala hada xadiidu xasanu صaxiix hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama cala nabiyina mxamed